bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku hastaysan tahay sagaalka bisha januari sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed ayaa ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee waa mudanayaasha baarlamaanka maamulka galmudug ee ka keenay mooshinka inay dib ugu laabtaan mooshinkooda iyadoo lagu wada maalinimadan maanta oo isniin ah in magaalada cadaado ay ka bilaabato dooda mooshinka ka dhanka ah cabdikariin xuseen guuleed oo ay horey baarlamaanka ugu soo gudbiyeen afar iyo waa lixdan iyo afar mudan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi cabdikariin xuseen guuleed ayaa mooshinkan laga keenay waxa uu yahay mid xilka qaadis ah iyadoo lagu eedeynayo waxqabad la-aan iyo sidoo kale ku-tagrifal awoodeed oo uu ka sameeyey deegaanada galmudug muddadii xilkaasi u hayay iyadoo sidoo kale habacsanaan laga dareemayo shaqooyinkii madaxweynaha loo xilsaaray ee ku aadanaa inuu wax ka qabto baarlamaanka maamulka galmudug oo baryihii dambe si aada u hadalhaya arrinta mooshinkan ayaa waxaa la filayaa in maanta ay ka bilaabato doodiisa xarunta magaalada cadaado ay ku leeyihiin maamulkaasi baarlamaankiisa iyadoona sidoo kale cabdikariin xuseen guuleed haatan uu kasoo yeeraya baaqyo ku aadan joojinta mooshinkaas oo loogu baaqayo in xildhibaanada ay ka tanaasulaan ciidamada ammaanka ee dowladda suudan ayaa xabsiga dhigay dhalinyaro soomaali iyo etoobiyaan isugu jira kuwaasi oo qaab dhuumaaleysia doonaya inay kaga tahriibaan gudaha dalkaasi ee suudaan gaar ahaan magaalada caasimada u ah ee khartuum dhalinyaradan oo cadad ahaan la sheegay inay gaarayaan boqol shan iyo toban ruux ayaa waxaa la sheegay in qaarkood ay yihiin etoobiyaan tiradoodana ay gaarayso afar iyo toban halka inta kale la sheegay inay yihiin soomaali qaar ka mid a dhalinta soomaaliyeed oo wakaaladaha wararka la hadlay waxa ay sheegeen in ay iyagu dhowr maalmood ka horgaareen magaaladaasi si ay kaga sii ambabaxaan waxayna qaarkood sheegeen in dhibaatada ka jirta soomaaliya ay ku raacdaysay ama ku ragaday inay isaga baxaan dalkooda ayna u boqoolaan dhanka iyo qaaradda yurub oo riyo dhalanteed ah dhalinta soomaaliyeed loogu sheegay iyadoo sidoo kalena ay jiraan dhibaatooyin hor leh oo ka taagan gudaha dalka soomaaliya taasoo ay qayb ka tahay dhibaatooyinkaisa soo taraya ee ay qaybta ka tahay amni darada ka jirta caasimada iyo qaybo ka mid a soomaaliya dagaalada u dhexeeya shabaab iyo dowladda soomaaliya iyo siyaasadda dowladda ayaa ku raacdaysay dhalin badan oo soomaaliyeed inay isaga baxaan gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo raadinaya nolol kaga wanaagsan midda haatan ka jirta soomaaliya dhalinyaradan oo soomaalida u badan ayaana lagu wadaa in ay dowladda suudaan dib ugu soo celiso soomaaliya inkastoo saraakiisha ammaanka weli arrintaa soo qabashada dhalinta soomaalida iyo etoobiyaanka isugu jiro aynan ka hadlin sanadkii hore iyo kii kasii horreeyeyba dhalin badan oo soomaaliyeed ayaa xeebaha dalkaasi libiya ku geeriyootay ka gadaal markii ay la qaldhimeen doolmihii ay saarnaayeen dhalinta soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidamada dowladda soomaaliya ee fadhigooda u yahay gobolka shabeellaha hoose ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay arrin lagu eedeeyay oo ahayd in gobolka gudihiisa ay u yaalaan tiro isbaarooyin ah sida uu warbaahinta u sheegay sarkaalka hogaaminaya guutada lixaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee fadhigooda u yahay gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka dhawaajiyey inay tahay eedeymaha loo soo jeedinayo kuwa waxba kama jiraan ah waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ay dadda colooshoodu shaqaystayaala ka dambeeyaan arrintaasi sida hadalka u dhigay jenaraal cali calasow oo la hadlay warbaahinta
yaa xirin jidka horta ciidan maa xirin jidka ciidamada maa xiray oo guutada dhexaad maa xirtay balse waxaa xiray dad isku magacaabay guddiga gaadiidleyda oo weliba caasiley ah oo ay boolis waardiyeynayaan anaa afgoy ugu tegay shir jaraa meesha kuka la hadlay waxay tabanayeen ka qoray waxay ii sheegeen ka qaaday jidkana anaa maray meesha la yidhaha walaweyn baabuurta kasoo baxda ayagaa dhagxeeyey ayagaa xiray oo muraayadaha ka jibiyey meel xiran oo jid ka xiran yahay oo guutadu ka xirtay oo jidgooyo ah waa been jidgooyo guutadu samaysana ma jirto waxaa sameeyey waa afgooyaa laga abaabulay waxaa abaabulay gaadiidley waxaa abaabulay dad gaar oo shaarar gaara soo gashtay oo guutada inay maaragtay waxyaabo badan oon jirin ka sheegaan haddii wax jiraan hal meesha hadda jidkaas oo u dhexaysa walaweyn iyo waxa yaalla ha lasoo tiriyo ilaa adigu ha tagaano waa u furan tahay jidku saddex saddex jid meelood oo waardiye ah oo maaragtay jidgoyo aan ahaynoo meeshayga waa ka warmahan kamid tahay oo ay kamid tahay garas bandiiro iyo meesha la yidhaahdo dirsiile meel aan ahaynoo waxyaalaan ha la iisoo sheego wallahi cabashooyinka kasoo yeedhaya dadweynaha annagu waxaan ku dhaqaaqnaa guutada dad waxaa jira tuuti iska soo gasha gashta oo ama deegaanka ah ama meelo kale guutooyin kale ama ciidamo kale ka yimid oo meelaha soo gaara oo soo oo maaragtay taga waa la dagaalamaa waa qabanaa guutadu way shaqaysaa runtii meelaha qolo walba aadbay leedahay dad bay kusoo qabataa waana loo keenaa oo xabsigaan gelinaa oo balidoglan kusoo xirnaa waxaan usoo gudbinaa muxuuha mararka qaar xamar baan usoo gudaa mararka qaarna waa iska waa iska soo masaafurinaa guutadu shaqada amniga anaga way og yihiin dadka deganna meesha guutada way yaqaanaan maanta guuto la isku diri karo ama dhexdooda laga abuuri karo isku diriya iska horimaan dad baa raba inay deegaanka iyo ciidanka iyo dadka degan deegaanka iska hor keenaan taas waxaan uga digayaa in ay shaqa waxyaabahaas iska dhaafaan isku dirka ah ama idaacadaha ka hadlaha inuu beentaa haddii wax dhacaan inay noo sheegaan annaga
ciidanka c i d da ee booliska soomaaliyeedna waxa ay baaritaan ku wadaan meyd habeennimadii xalay ahaa laga helay gudaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir kaasoo si arxan darre ah loogu dilay gudaha degmadaasi ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ee isugu jira booliska degmada iyo sidoo kale kuwa gaarka ee c i d da ayaa wada baaritaan ku aadan meydkaasi iyadoo qaar ka mid a ehelada meydka ay ka hadleen arrintan ku aadan dilka loo geystay habeennimadii xalay shaqsi si-aada looga yaqaano gudaha degmada xamar jajab oo lagu magacaabaya shariif cabdalla kaasi oo aan la garanayn ilaa iyo haatan sababta ka dambaysay dilkiisa iyo dadka dilayba haddaba waa kan mid ka mid a ehelada oo ka hadlaya arrinta dilka xaalay lgu loo geystay shariif kaasi oo gudaha degmada si arxandarre ay ugu dileen kooxa hubaysan
waa maqribkii annagoo salaada ka baxnay maqrib oo joogna meesha xaafadda meesha israac meesheeda ayaa laysoo waco layidhi niyow ninkii shariif cabdillah layihaha ninka shariif cabdilla wuu dhintay baa layidhi geerashkiibaa ayagoo mayda laga hela markaabaan aad markaan aadana asagoo maydaan tegay oo markaas ay iiga soo hormareen niman markaas taliyaha saldhiga gabadha taliyaha saldhigaya ayaa iiga soo hormaray iyo iyo ninka taliyaha qaybta weli ninka la yidhaahda maxamed daahir kuwaasoo joogan anagu soo dalow niyo wax ninkaa dilay ilaahay baan oo ilaahay dilay hadda aan ahayn anugu hadda aan ka ogaa male nabarraa ku yaalay ninkaa nin la dilay buu ahaa waxa weeye nabarra madaxana nabar daqaraa uga yaaleen dhinaca saraftaana way uga yaaleen xaniyahana dhiig baa kaga yaalay ninkaas nabaraa ka muuqanaya aad baa nabag ugu dilaa nin la dilay buu ahaa ninkaas nin hal nin dili karana kuma aanan ogeyn anugu markii hore nin la isugu tegay buu ekaa
dhanka kalena guddoomiyaha degmada xamar jajab oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dad loosoo qaqabtay dilka shariif waxa uuna sheegay haatan baaritaan inay ku soconayaan dadkan ayuu ku macneeyey in qaarkood ay goobta ku sugnaayeen halka kuwo kalena lagu tuhmayo in ay dilka wax ka ogaayeen sida uu hadalka u dhigay axmed doore guddoomiyaha degmada xamar jajab
labadaba intaas laga warhayn laakiin dad loo qabta ayaa jira oo kiiskaas ee lagu tuumayo laba qof oo hadda lahayaa kuwa kalena waa lagu raad joogaa waa falkana waa lagu tuumaa waana kaaga dhawaayeen inta sida naloo sheegaa intii aan degmada aan joognay ku dhawaad saddex sano ayadaasaana caawa ay dadku dhan iyo dadkii deegaanka gobolka dhanba ay deegaan utaagayaan marka dhacdo oo wakti ugu horreysa ka dhexaysa degmada xamarjaba ay noqonaysaa marka dadka dhan degaha u taagan falkaasna falka argixis ahaana oo dadkii dhammaa walaac ku abuuray oo noqonaya marka waxaan leenahay runtii aad iyo aad uga xumaa arrintaas wixii kale oo kusoo baxa oo kolley dee qofkii lagu helan insha allah cadaaladda laga tiigsan doono qofkii kusoo baxay inuu qofkaas
ugu dambeynna guddoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in aysan waxba u dhimaynin bilicda iyo sidoo kale dhismaha ka soconaya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan muqdisho waxauna sheegay in howlaha ay sii socon doonaan asigoona tilmaamay in bulshada looga baahan yahay inay dhinac u wada jeestaan
waxaan rabnaa in tilaabo kale hore loo sii qaado oo meelaha danta guud ah wax laga qabto ayaan codsanayna haddii la yidhaahdo cid kastoo isku maydo inay dalkan un burbur u geysato dadkeedana ay baabiisana dadku waa soo harayaa dalkuna waa soo harayaa guri kastoo la dumiyaana waa la dhisayaa laami kastoo la burburiyaana waa la dhisayaa marka waxaan leenahay qolyaha igu caadaystay qaraxyada iyo tijaaraadka oo cadowga ummadaan ah inay ka digtoonaadaan ama ay ka waantoobaan maalin kasta inuu nala daba taagnaado waddankan burbur waxay soo kordhinaysa ma laha cid abaal ku helaysana ma jirto marka waxaan leenahay iyagana waa uga digayna allah soo hanuuniya leena annagana xoogayna iyo maskaxdayna iyo xoolahayna allahna tuso inaan wax ku qabsanno waxaan hubaa inaan qabsan karna haddaan u dhaqaaqo inaan wax qabsan karno marka siyaasatooyinka gobolka banaadir
warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawadii naga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warka idiin akrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu